one.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efyimada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah saddex iyo labaatanka bisha maarso ee sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa idinla socodsiinaya jaamac buulle jaamac farasle iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan dhegaystayaal idinkugu hayno barnaamijkeena dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku eegi doono doorka dhallinyarada ee farshaxanka anigu horta farshaxanka waa nacbaa inaan wax waxa weeye wa- xataa haddii adigu anagoo cashiradeena ay soo dhex gasho waa uu ku caajisi jiraba laakiin ilaahay hibo wuxuu ii siiyey inaan anigu waxa weye wax eh, waxa weye sawiri karo farshaxanka ilaahay hibo uu ii siiyey
waxaa sidoo kale ku maqli doontaan kaalimihii heesaha bishaaradii naftayday bugto waxaan kuu soo maray batalaalihii uu boodhari ku asnaa
heestaasna waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeena haddii heebaha ooda laydmo waxaa kale oo idinku soo maqan ciyaarihii iyo wararkoodii ugu dambeeyey marka horese warkii caalamka
wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qaraxyo iyo weerar isxigay maanta lala beegsaday dhismaha xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee magaalada muqdisho qaraxyada xaruntan wasaaradda shaqaalaha iyo arrimaha bulshada oo ku taala degmada shingaane waxaa xigay weerar ay gudaha u galeen xaruntani maleeshiyada weerarka soo qaaday sida uu soo sheegay wariyaheena muqdisho dagaal u dhexeeya maleeshiyada weerarka soo qaaday iyo ciidanka dowladda ayaa hadda soconaya weli ma kala cadda khasaaraha ka dhashay weerarkani faahfaahinta warkan goordhow ayaad maqli doontaan jabhadda ciidamada dimuqraadiga suuriya ee uu maraykanku hogaamiye ayaa sheegay in goobtii ugu dambeysay ee jabhaddu dowladda islaamiga gacanta ku haysay ay xoraysteen afhayeenka jabhadda ciidamada dimuqraadiga suuriya mustafa cali ayaa bartiisa twitterka ku qoray bogas waa xor jabhadda s d f ayaa ballan qaaday inay dagaalka sii wadayaan si kooxaha ka tirsan jabhadda dowladda islaamiga ee isis ay dagaalka uga- uga- uga- uga sii wadaan ay ka dhammeeyaan dalkaasi siiriya isis ayaa sannadihii ugu dambeeyey waxa ay maamuleysay inta badan qaybo ka tirsan dalka ciraaq iyo suuriya kuwaas oo iyagu ay dagaalo badan kala hor yimaadeen isbahaysiyo kala duwan ee uu hogaaminayo maraykanka islamarkaana ay la socdaan dowlado badan oo dhinaca cirka iyo taageerada ciidamada iyo jamhadaha kala duwan ee la dagaalamayo la socday dagaalkan ayaa waxa uu ahaa mid aad iyo aad khasaaro ugu keenay dadka iyadoo ay kumanaan kun oo qofna ku dhinteen dad badanna ay barakaceen
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi aad kala socoteen waa v o a washington goordhow waxaad maqli doontaan barnaamijkii madasha dhallinyarada iyo barnaamijyadii kale ee aan idinkugu talagalnay balse waxaanu isku dayi doonaa in magaalada muqdisho aan aadno halkaas oo la sheegay in ay weeraro ay ka dhaceen kuwaas oo ay geysteen maleeshiya loo malaynayo inay yihiin al-shabaab halse hase yeeshee aan weli la xaqiijin Eh, waxa weerarka uu ka dhacay xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee magaalada muqdisho waxaana wariyaasheena muqdisho ay kusoo waramayaan in qaraxyo i- isxigxigay goobtaasi lagu qaaday kadibna ay maleeshiyada weerarka qaaday ay gudaha u galeen goobta waxaana hadda soconaya dagaal u dhexeeya kooxihii weerarka soo qaaday iyo ciidamada dowladda soomaaliya khasaaraha weli ma kala cadda Eh, waxaa qadka aanu soo geli doonaa wariyaheena muqdisho Waa tahay.
cabdulqaadir maxamed cabdulhay nuur eh, weli eh, waxaan isku dayeynaa inaan cabdulqaadir soo gelino marka horese dhegeystayaasha waxaanu aadaynaa barnaamijyadeena aan ugu talagalnay haddii eebaha awoodda la idmo dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa magaalada gaalkacyo nooga soo diyaariyey cabdiwaaxid macalin isxaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o e da magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dhallinyaro ku nool ayaa dhowaan loo sameeyey tobabar ku aadan barashada farshaxanka haddaba barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o e da toddobaadkan waxaanu kaga hadli doonaa doorka barashada farsamada gacanta ee dhallinyarada gobolka mudug iyo muhiimadda ay u leedahay barnaamijka waxaa igala qaybgeli doona hadduu eeba idmo qaar ka mida dhallinyaradii barnaamijka tababarka ah ka faa'iiday liibaan siciid cali iyo xamdi daahir tahliil labaduba waxa ay ka mid yihiin dhallinyaradii muddada saddexda bilood ah ku howlaneyd barashada farshaxanka bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay ku dhowaa saddex bilood waxaan u socday barnaamij- waayahay dhegeystayaal eh, barnaamijka madasha dhallinyarada haddii eebaha awoodda la yidhaahdo halkiisa ayaad kasii socon doonaa marka horese aanu aadna magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa si toosa ugu jira cabdiqaadir may maqlaysaa
fiicna si fiican Eh, ugu horeyn sida ay wax u dhaceen iyo goobaha
fiicna waa mahadsan tahay laba qaraqiyo weerar toos ah oo tegay ayaa maanta barqadii lagu qaaday dhisma ay ku shaqeeyaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda soomaaliya oo ku yaala degmada sheegaani kula dhow ee baar jubba waxaa sidoo kale garabka ku haya xarunta taliska guud ee ciidanka booliska gobolka banaadir markii koowaad waxaa dhacay qarax weyn oo maqalkiisa laga maqlay inta badan magaalada ee uurada hawada isku xortay kadibna waxaa xigay rag hubaysan oo gudaha u galay wasaaradda halkaasna waxaa ka bilaabatay rasaas iyo xabado waxyar kadib oo dadku goobtay tageen iyo gurmadna waxaa dhaca qarax labaad oo la aaminsan yahay inuu yahay gaariga ay wateen ragga hubaysan ee gudaha u galay xarunta wasaaradda shaqada ee arrimaha bulshada sidoo kalena ay la deganayd ee wasaaradda howlaha guud ee iyo dib u dhiska dalka waxaa intaasi kadib bilowday rasaas iyo xabado gudaha wasaaradda ka dhacaya ilaa iyo hadda waxaa gudaha ku jira kooxda al-shabaab ee weerarka qaaday ee hay-adaha amniga wax tafaasiila maysa ka bixin waxaa socda gurmad ee dadka lagu samata bixinayo ee hay-ad ka shaqeysa gurmadka degdega ee aamin ambulance la yidhahdo waxay u xaqiijiyeen ilaa iyo toddoba qof oo dhaawac ay kasoo qaadeen goobta waxay sheegeen in indhahoodu ay qabanayaan dad dhaawacyo ah laakiin aysan u gurman karin oo goobta la geli karaynin ee goobtan weerarka lagu qaado jaamac waxaa ka ag dhow oo dhismahaan ku dhegan taliska guud ee ciidanka booliska gobolka banaadir ee qaybta muqdisho ee halkaas oo ahayd meesha amniga magaalada laga laga suga ama taliska boolisku uu degan yahay waaya lama oga waxa khiyaaro iyo say ku jiraan marka loo eego waxaa sidoo kale ka dhow dhismaha weerarka hadda uu ka socday rasaasta ka dhacayso ee wasaarada ka tirsan kuwa dowladda gaar ahaan wasaaradda caafimaadka waxaan sidoo kale aan ka fogeyn taliska guud ee hay-adda namasugidda qaranka oo meel aan ka fogeyn halkaasi ku taala cabdiqaadir eh, bal sawir kasi dadka ku dhegeysanaya ee aan muqdisho sidaa u kala aqoonin meesha eh, ay wax ka dhaceen iyo goobihii hore ee qaraxyadii ugu dambeeyey iyo kuwii cuslaa ee sooba oo kale ay ka dhaceen iyo madaxtooyada bal sawirna sii dowladda iyo eh, sida aad sheegtay taliska booliska ka dhow hay-adaha kale ee ka agdhowna eh, iyo sawir naga sii
Ee, dhismaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxay ku dhowdahay marka loo eego tilmaam ahaan ee baarkii caanka ahaa ee baar jubba waxay ku taal degmada sheegaani dhismaha qaraxyada waxaa looga soo qaaday ee dhanka wada ka timaado ee fiisha taraafika oo xarunta ee ciidanka wadooyinka nabadgelyada ay ku shaqeeyaan waxaa sidoo kale dhismahan ee dhankan kasoo saaran ee dhismo ay ku shaqeyso wasaaradda caafimaadka oo iyana gadaal kaga dhegan oo aan ka fogeyn waxayna goobtaas ku yaalaan marka loo eego degmahaan sheengani waana meel aan aada uga fogeyn ee isgoyska baar jubba baar jubbana waa hotel caan ahaa oo dadku inta badan yaqaanaan weli waxaa goobta ka socda jaamac rasaas xoog loo ka dhacayso weerarkan iyo fagga gudaha ka dagaalamayna waxaa sheegtay ururka al-shabaab oo sheegeen in qaraxyo iyo weerar halkaas ay ku qaadeen oo iyagu ay mas-uuliyadda weerarkaas iyo waxa meesha ka socda iyagu ay ka dambeeyaan sheegeenna haddana gudaha ku jiraan ururka al-shabaab marka goobaha weerarku ka dhaa waxay ahayd meel aada loo ilaaliyo waxaa meeshaas ku yaal saan hore u sheegnaba taliska booliska gobolka banaadir sidoo kale waxaa ku taalay control laga ilaaliyo hay-adda nabadsugidda Waaya.
isodoonka qaranka harunteeda weyn Cabdiqaadir.
ee muqdisho waxaa ku yaala hoteelo iyo xarumo kale wasaaradeed oo dhammaantood baa meel aada loo ilaaliyo oo waxaa gudbo keliya dadka wata aqoonsiyada ee, maaragtay dowladeed oo Waa waxay ahayd meel aada loo ilaaliyo ammaankeeda jaamac dabcan faahfaahininta arrimaha ku saabsan gadaal ayaanu ka aadi doonaaye waxaa ugu dambeyntii adoo noo soo koobayo waxaa soo baxaya warar kale oo sheegaya in eh, degmada howlwadaag eh, d- bam- gacmeed dad lagu weeraray arrintaas maxaad ka ogtahay
waxaan dooda wan la hadlay eh, qofka iska lahaa gaariga bamgacmeedka lagu weeraray oo lagu magacaabo maxamed cajiib oo kamida eh, eh, dadka muqdisho dhalinyarada magaalada ku nool wuxuu ii sheegay in gaarigiisa iyo eh, asga- staafka saarnaa eh, lagu weeraray bamgacmeed xilli uu marayay isla suhol wadaag waxaa dhaawac soo gaaray eh, laba qof oo ka tirsan ilaaladiisa wuxuu ii sheegay xilliga weerarka lagu qaadayo gaariga in isagausan la socon dhaawacyada labada qofna hadda ay sira yihiin wuxuuna kula tacaalay mid kamida isbitaalada muqdisho goordhaweed ay qadka telefoonka kula hadlay maxamed cajiib wuxuuna u sheegay v o eda in gaarigiisa marayay ee, agaarka howlwadaaga suuqa bakaaraha bamgacmeed ee, lagu weeray balse asagoo gaariga uusan saarayn ee, maxamed cajiib wuxuu kamid yahay ee, mas-uuliyiinta warbaahineed ee madaxda ee, ka ah magaalada muqdisho waana qof u dhaqaaqa arrimaha dhalinyarada iyo xoojinta nabadda oo muqdisho laga yaqaan Waa tahay.
Ee, lama oga sababta weerarka bamgacmeedka gaarigiisa lagu qaado laakiin waa uu ka badbaado gaariga ma uusan saarayn Aad- sida uga xaqiijiya weerarkaasina goor dhaweed ayuu dhacay jaamac aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdiqaadir kaasi waxa uu ahaa dhegeystayaal cabdiquliyahayga magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo inooga waramayey wararkii ugu dambeeyey waa mahadsan tahay jaamac dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington iyo barnaamijka dhallinyarada ee duhurnimo haatanna waxaan halkiisii nooga sii socon doonaa barnaamijkii madasha dhallinyarada
shacanka bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay ku dhawaad saddex bilood waxaan u socday barnaamij tababar ah oo aan ku baranaynay farshaxanka Ee, barnaamijkan waxaa soo qabanqaabisay hay-adda u n f b a ee xarunteeda gaalkacyo Ee, waxaana la baray farshaxanka Ee, waxaana la baray qaabkii ee wax loo sawiri lahaa sawiritaanka oo kale Ee, inta aan ku guda jirnay ee, barnaamijkaas waxaa noo qabsoomay waxyaabo badan Ee, run ahaantii anigu sida wax loo sawiro ma aqoonin marka hore Ee, laakiin markii aan tegay meesha aan isku dayay inaan wax sawiro oo macalinkii tababarka bixinayay uu igu dhiirigeliyay inaan wax sawiro kadib waxay noqotay inaan markii dambe ee, wax sawiro Ee, muddada uu noo socday barnaamijkana waa saddex bilood xamdi daahir taaliil ee waxaad inooga warantaa dhallinyarada ee tirada guud ee muddada saddexda bilood ah waday waxbarashada ee inta ay ka koobnaayeen hablo iyo wiilal in- tiradooda Een, dhammaanteen waxaa ahayn ku dhawaad labaatan Een, waxaan ka kala soconay gaalkacyada labada qeybood ay leedahay waxay ahayd dadkeenana waxay iskugu jireen kuwa dee farshaxanka ku dhiiranayay oo jeclaa iyo kuwo farshaxanka aaban jecleen Een, haddana muhiimadda oo ugu weyneyd baa waxay ahayd dad farshaxanka aan jecleen haddana waxaa weye ilaahay hibe uu u siiyey laakiin markii tababarkii waxa weeye loo bilaabay isku dayay inay waxa weeye farshaxan ay sameeyaan haddana ay heerkii ay tiigsanayeen ama ya- yacni nacaybkii waxa weeye qalbigooda ay ka bixiyaan maantana dee ilaahay uu u sahlay inay waxyaabo badan sawiri karayaan Ee, liban ee, maxaa laga faa'iiday tababarkii muddada saddexda bilood aad wadeen Ee, waxaa laga faa-iiday ee, waxyaabo badan Ee, waxaa kamid ah tusaale ee, dadku qaar anigoo aan kamid ahoo kale sidii wax loo sawira maysan aqoonin Een, waxaa jirta ay sheegeen kaamirado hay-addu ay noo dhiibtay oo aan sawiro magaalada intay noo soo dirtay tiri magaalada sawiro kasoo qaada Een, ma aaminsaneen marka hore sawirka inuu micno xambaarsan yahay sawirka uu micno bixinayo waxaan meesha ku bartay sawirka markii la qaado inuu micno bixinayo Een, sawiro badan baana qaadnay oo magaalada gudaheeda aan ka qaadnay Ee, xamdi dadku wax badan ay isweydiinayaan markii la yidhahdo farshaxanaa la barana farshaxanku wuu qeybo badan yahay nuucyada aad baranayseen gaar ahaan gabdhihiinii tababarka ka qeyb galay
horta farshaxanku waa sidaa sheegtay waa qaybo qaybihiis way kala badan yihiin haddana waxa weeye inaad eh, yani kaamara intaad qaadid waxaa kusoo sawirtid waxay kaaga dhiganta adigu horada u garanayso waayo moobeelkaaga qof maanta aan moobeel weyn wadan ma jiro moobeeladooday ku sawiri jireen laakiin muhiimada guud baa waxay ahayd in aynu baranno yacni sa- sidaan uu farshaxan wax ugu sawiri lahayn tusaale aamin artist markuu rabay inuu dowladda waxa weye ammaano ama uu doonaya inuu dowladda dhaleeceeyo intuu waxa weye microfon soo qaato ama idaacad ama waxa weye telefishin uu hortago waxa weeye warbixin dheer ma, ma dhiibo laakiin hal sawir oo qura baa wuxuu waxa weye uga hadlaa waxyaabo badan oo muhiimad u sameynaya soomaalida Een, sidoo kaleeto farshaxanka waxa weye muhiimadda uu keenayo Een, muhiimadda ugu weyn baa waxay tahay qo- maanta waxaa ku yimaaday qof isku luuqad ma tihiin adigu waxa weye luuqadiisa garan maysid isagiina dee soomaaliga garan maayo marka intii aad waxa weye isku wareeri lahaydeen ama turjumaan aad u doonan lahayd waxyaabihii adigu aad ka hadli lahayd keliya ugu sawir oo u sawir marka sawirkaa guud buu ka sharaxayaa ha muuqaal gacanta ku bixi Een, maanta waxaa weeye madaxweyneyaasha adduunka een, soomaaliga waxa weeye garan mayaan laakiin amin artist waxyaabaha uu maanta soo saaro ayagoo aan qoraal akhrin bay hore ka fahmaan soo ma marka muhiimadeena ugu weyn waxa weeye annagu waxa weeye aan barannay waa in aan keliya dad aynu naga luuqa duban ama intaan annagu sheeko dheergeli lahayn inaan farshaxan yar oo gaaban wixii ugu muujino
Eh, farsamadan ama farshaxankan eh, muddada leedan barayo liibaan eh, ma tahay mihnad dhallinyarada ay u baahan tahay xilligan eh, markay noqoto in ay ku shaqaystaan shaqo abuur ku helaan
Ee, haa ee, run run ahaantii dabcan een, anigu waxaan ka tirsanaa org la yidhaha horseedka horumarka mudug ee gobolka mudug ka shaqeeya ee ka shaqeeya ee, ee bilicda magaalada Ee, mar- markii loo eegana een, wax sawiritaanka meelaha qaar aan wax ku sawirno sida calanka calanka soomaaliya oo kale marka ay noqoto waxyaaba sawir Ee, waxaan aaminsanahay een, dhalinyaradu inay u noqon doonto een, mashruuc ay ku shaqaystaan oo ay uga uga gudbi karaan xaaladda maanta dalka shaqa la-aanta baahsan ee ka jirta ee dhallinyarada usii ordaysa tahriibka iyo meelahaas ku dhibaatoonaya waxaan aaminsanahay haddii barnaamijkan la hirgeliyo oo oo dhallinyarada si fiican loo tababaro tababar dhamaystiran la siiyo dhammaan dhallinyarada inay wax ka soo saaran karaan
Eh, xamdi eh, inkastoo gabar wax sawiraysa aysan soomaalida ku badnayn haddana siday u doorateen inaad barataan farshaxanka
Een, horta waxa weeye ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi qur-aanku ma ahan hadal gabi ah qur-aanku sidoo kaleeto ma ahan hadal uu yidhi een, faallow ama wax sheeg Een, haddana qur-aanka aan ahayn hadal uu yidhi waxa weye gabyaa faallowna uusan dhahayn een, faallowna uusan sheegin buu haddana ilaahay wuxuu ku yidhi hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun oo micnaheedu tahay ma siman yihiin waxaweye kuwii wax garanayay iyo kuwii aan waxba garanaynin jawaabtuna waxa weeye een, waxaa garanaya keena wax qoray iyo keena aan waxba aan qorin waxna aan aqrin waa laa marka waxa weye maba simnaba ima gabar ahow ima wiil ahow adigu inaad wax baratid iyo inaad waxa weye jaahil tahay toona kuu simnaan mayso haddana anigu markii aan barto waxa weye farshaxanka keliya iga anfici mayso maanta haddaan anigu gurigeyga dib ugu laabto waxa weeye waxyaabahayga kaleeto aan kasii qabsado farshaxanka waxba iga anfici maayo laakiin markii waxa weeye ko anagu ku- ku dhawaad labaatan qof baan ahayn sooma ku dhawaad labaatankenaas qof markii aanu isku nimaano annagiioo aan waxa weeye hay-ad aan wax weydiisanaynin annagiiyo dowlad aan wax weydiisanaynin annagiiyo waxa weeye shacab aan wax weydiisanaynin markaan waxa weeye urur ko ku dhawaad labaatan koos qof aan nahay intaan urur samaysano dee cid walbaa kugu soo biiraysa cid walba oo markaas wanaag wixii u aragtan way ku caawinaysaa halkiina waxa weeye dhowr iyo waxa weeye eh, eh, kumanaan gabdhood waxa weeye waan tababari karaynaa Een, into sidoo kaleeto wiilalna waa tababari karaynaa marka muhiimadda guud waxa weeye een, ama anigu een, aan is oranayo ama adigu farshaxan aqow ama kamer wax ku qaad keliya waxa weeye qofkii wax yaqaana iyo qofkii aan waxba aqoon ma sinna Eh, haddii ay noqoto in lagu shaqaystaa eh, gabdhihiinni wax soo bartay mislidihiin eh, waad ku shaqayn kartaan farshaxanka haa waa lagu shaqaysan karayaa Een, farshaxanka lagu shaqaysan karo waxaa ka mid ah een, inaad adigu inta sawirtid yacni waxa weeye meelo xayisiimo kaleeto wixiibaa sawiraysaa een, muhiim adigu markaas waxaa ku imaanaya meel walba oo waxa weye supermarket lagu iibinayo meel walba oo baqaara oo mid raashin ha ahaado mid bagaasha ha ahaado iskuulaadkiibaa ku imaanaya jaamacadihiibaa ku imaanaya macaahidiibaa ku imaanaysa waxay kaa dalbanayaan maxay tahay inaad wax u sawirto haa bay kaa dalbanayaan adiga markaad issoocan bixisid waxa weeye meelaha koowaad oo kaleta aan free ku siisid ama meel adigu oo waxa weye adigu aada leedahay aad samaysatid boorarkii aad carada ku muujisid hadhoodii dad badan oo wada firi aad ku siisid meelaha ku wada qortid magacaaga kabacdii waxa weye aad hoos uga xariiqdid waa lagu soo dalbanayaa soo maha halkiiasna waxaad ka samaynaysaa lacag aada u fara badan haa aada maasanta xamdi waxaan rabaa liibaan dhalinyarada badi waxaa la dhahaa shaqa la-aan darteed ayay dalka uga tahriibaan haddii dhalinyarada farshaxan loo sameeyo oo ay farsamo bartaan ma ka baaqsan karaan tahriibka iyo dhibaatooyinka
aada u weyn oo ay ka baaqsan karaan oo ay ka baaqsan karaan haddii dhalinyarada isheeg la tababaro tababar fiican la siiyo sida hay-adda un f b a tababarka noo siiso oo kale magaalada gaalkacyo oo kale iyo dalka gudihiisa soomaaliya oo idil xarumo laga furo lagu tababaro dhalinyarada waxaan rajeynaya in caasimada ay ka jirto masheegi kara magaalooyinka laakiin gaalkacyo inaysan ka jirin meel xarumaha dadka lagu tababaro oo farshaxanka iyo waxaasi ku saabsan waxaan aaminsanahay haddii xarun laga furo magaalada gaalkacyo in dhammaan dhalinyarada ay ku dhiiran doonto maantana waad og tahay dhallinyaradeena magafe baa dadku isuu u dilayay u rafaadinayay u garaacayay bahadda uu i sheegay yaa allah loo keenay libiya looga soo celiyey waxaa aaminsanaha dhalinyarada dib dalka ugu soo laabatay haddii ay helaan fursad ay farshaxan ku bartaan oo jaanis loo siiyo inay ku shaqaysan karaan miro dhalna kasoo saari karaan
horta walaalo mid marka hore mid baa jirta qofku waxa weeye inuu iimaan leeyahay haddaadan iimaan lahayn waxa weye malaayiin doolar lagu siiyo waxaweye bilyanaad lagu siiyo waxa weeye dee magaalada dhan lagu camiro waxa weye iimaan allah uur buuxsha waxba kaa anfici mayso laakiin haddii aad ogaatid aakhira waxaa kaa dambeeya oo ah inaad maanta baddaas haddaad ku dhimatid ama waxa weeye aad ku halaagsantid ilaa uu qiyaamaha ka dhacaya sidii aad badda ugu dhimanaysid intaas haddaad ogaatid baddaas kuma dhiiranaysid anagu waxaan garanaynaa shaqa la-aan ma aha soomaalida ayadaa waxay iska leedahay shaqa la-aan bay waxa weye badaha ugu dhacayaan waa halhays ay ka dhigteen anugu isma oranayo qofka shaqa la-aan buu u galayaa waayo waxaan garanayaa qof horta shaqo maxaa la yirahdaa ama qofka wax ku filan maxaa la yirahdaa maanta haddaad helaysid wax aad cuntid wax aad cabtid meel aad seexatid waxaweeye qaraabo ku jecel dee waxaweye ilaahay awlaadku siiyo waxa kaa maqan maxay tahay keliya waa iimaan la-aan soo ma aha marka dad waxaa jira intaaba haysta haddana ku dhiiranaya inay badda waxaweye maraan anugu waxaan keliya oranayaa qof waxaweye gaajo u tahriibaya ama waxa weye dagaali waxaa ka cararay maanta haddaad adugu xamar kasoo cararaysid ilaahay wuxuu nabad ka dhiga gaalkacyo haddaad gaalkacyo ka cararaysid ilaahay wuxuu ka dhigay waxa weye nabad af barwaaqo ilaahay nabad ka dhigay qardhu ilaahay nabad ka dhigay hargeysu ilaahay waxa weye nabad ka dhigay dee dhusmareeb iyo cadaad intaba ilaahay nabad buu ka dhigay haa meeshaad aadid tagba haddaad waxa weye baydhabo waxa weye colaad uga cararaysid inaadeero badda ha isku halligin waxaweye naftaadii waxaweye aakhiradaada u nax keliya waxaan waa adduun adduunna waa laga tegayaa haddaad waxa weye baydhabo kasoo carartid gaalkacyo iska imow waxa weye gaajo hadday ku dilato dee waa shaqaysan kartaa shaqana waxa weye ceeb maahanoo gaargacan baad ka bilaabi kartaa wixii allaale wixii ku fudud baa ka bilaaban kartaa marka halkaa waxa loo tahriibaya aan uga soo baxno magaalada gaalkacyo labada dhinac dhalinyarada ah ayaa tababarka loo qabtay kasokow inaad farshaxankii barateen maxaad kale ka faa-ideen run ahaantii waxaan kaloo ka faa-iidnay inaan dhalinyarada isheeg dhinacaas oo kale dhalinyarada aan is aqoon oo kale wejiyo cusub inaan isku barana halkaas waxaan markii waad u mahad celinaya allah subxaana watacaala raalli ka noqday sidoo kale waxaan umahad celinaya hay-adda un f b a oon isku keentay ismaana aqoon waxaan isku barana halkaas maantana waxaan nahay dad walaalo isjecel si wanaagsanna isku xiriiriya
maxaa laga faa-iiday tababarkii dhalinyaradiini kasoko marka aad farshaxanka ka timaadaan isbarashadii kasoko maxaad kaloo ka faa-ideen horta muhiimadda ugu wanaagsan anigu aan ka faa-iiday waxay ahayd gaalkacyo waan joogay dee in muddaana waa joogay gaalkacyo suuqa maana dhaafi jirin cabsina umaana dhaafi cabsina maysan haynin oo inaan dhaafo xagga laakiin anigoo aan dadna aanan ka garanaynin dee dana zaa-idaana aysan iga soo gelin intaa horta hadda waxaan ka faa-iideynaa gaalkacyo meeshaa rabo aan asxaab ku leeyahay oo aan tegi karo haddana muhiimadda ugu weyn waxay ahayd anigu dadna waxay ka socdeen dhanka puntland bay ka socdeen dadna waxay ka socdeen dhanka galmudug oo labadaba maanan garanaynin keligeeba ah oo ayaga dhan waxaan wada meelinay inay xagga ka wada socdaan marka asxaab baa ku yeeshay oo maanta waa kasa waas garanaynaa liibaana ka mid ah liibaan baa kamid ahayo dad badan waxa weeye dee akhyaara baa kamid ah muhiimadda labaadna waxay ii ahayd anigu horta farshaxanka waa necbaa inaan wax waxa weye wo- xataa haddii adigu anagoo cashiradeena ay soo dhex gasho waa uu ku caajisi jiraba laakiin ilaahay hibo wuxuu ii siiyey inaan anigu waxa weye wax waxa weye sawiri karo farshaxanka ilaahay hibo uu ii siiyey kabacdi dee dad badan baa meel iskugu timaadeen haddaad xitaa waagi hore necbaan jirtay dadkaas unbaa la tartamaysaa soo ma marka dadka la tartamaysaa isku lahaa anigii baaba ka saray meeraba marka m- f- inaan waxaa halkaa ka oda- ka ogaaday inaan hiban leeyahay oo farshaxanka ah sidoo kaleeto waxaan een, halkaa ka ogaaday inaan leeyahay dee markii aan dadkii is wada aragnay hiba xagga abwaanimada ah xitaa inaan leeyahay markii baan is oga- haa waan is ogaaday haddana dee asxaabta wejiyada qurxoonna waan bartay alxamdulilah dhalinyaro badanaa gaalkacya joogta farsamo la-aan ah ee xirfado aan baran kana faa'iidaysan fursadaha farsamada ee lagu baranayo oo gobolka ka jira kuwa fariinta aada is leedahay way anfacaysaa oo aada u diri layd maxay tahay Ee, fariinta aan u diray waxa ay tahay een, aniga ka- ka- kaliban ahaan waxaan diyaar u ahay inaan dhalinyarada doorkeeda ka dho- doorkeyga ka qaato oo wixii aan bartay aan uga faa-iideeyo Een, waxaan rajeynayaa in een, hay-addu ay ay isku aan kala hadalnay inay xarun noo sameyso oo aan dadka isheeg ku tababarnoo kale Ee, waan ka sugaynaa feedback Een, horta fariinta aan diraya waxa weeye laba een, cid baa u kala diraya fariinteyda koowaad waxa weeye waxaan u dirayaa dadkii tababarkii la qaatay ee ahaa ku dhawaad labaatanka qof Een, waxaan oranayaa marka adigu isku tiirsan tihiin ee tihiin waxa weeye halkaa ul waxa weeye ma kala jabaysiin haddana waxaad awood u yeelanaysaan inaad soo een, wax soo saar badan samaysaan waxaan tababari karnaa anagoo ilaahayna kaashanaya waayo ilaahay wuxuu yidhi anigu waxaan ahay addoonkayga malihiisa ilaahay anaguna kheyr baan ka filaynaa Een, anagu waxaan haddaan niyadeena gelinay inaan gaalkacyo dad aad iyo aad oo tababarka aan siin karno Een, tuulooyinka dhammaan nagu hereersan waxaweye gobolada een, waxaweye galguduud iyo een, nugaal oo nagu dhegan inaan siin karno xitaa etoobiyadan dariskeena ah inaan siin karno marka fariinta aan diraya waxa weeye marka adigu isku timaadiin oo annaga aan isku nimaadno dee inteenan dhallinyaradeeni markaan isku nimaadno waxa weeye aanu bilaabno dee meeshii annagu aan qaabaysano ma weynayna dad noo yimaado waxna barana yidhaahda ma weynayna hadhoodii dan waxaweyna taakulee yidhaahda intaa waa fariinta annagu aan isku darayno dhexdeena fariinta xigta waxa weeye waxaan u dirayaa bulshada aqoon baa lagu baraaraa oo lagu baahi beelaa marka fariinta aan u diraya waxa weeye keliya ma ahan inaad baratiin waxa weeye een, caafimaadka een, adigoo waxyaabahaas kala baranaya haddana waxaad baran kartaa farshaxanka waayo farshaxanka wuxuu kaa caawinayaa markii aad ka tagtid wadankaaga aadan aada u tagtid qof aadan luuqadiisa aadan garanaynin inaa waxa weeye qoraal ee f- sawir ahaantaas kula hadli kartid marka muhiimadda anigu aan leeyahay waxa weeye een, haddaad qof waxa weye kaa luuqa duwan haddaad waxa weeye kii een, aad u tagtid waad kula hadli kartaa haddii dowladda waxa weeye hadalkaaga ay maqli weysana waxa weye waad u adeegsan kartaa ah aada amaadsantihiin kuwaasi waxay kala hayeen liibaan siciid cali iyo xamdi daahir tahliil labaduba waxa ay ka mid yihiin dhalinyarada magaalada gaalkacyo waxa ay marti igu ahayeen barnaamijka madasha dhalinyarada ee idaacadda v o e da intaa ayaan kusoo ileynayaa barnaamijkii madasha dhalinyarada idaacadda v o e da anigoo cabdiwaacid macalin isaaqa ayaa barnaamijka madasha dhalinyarada ee idaacadda v o e da toddobaadkan idinkaga soo jeedinaya magaalada gaalkacyo intaynu barnaamij midkan la mida mar kale ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegayaa sidaa iyo ismaqal dambe oo xiise leh
waa tahay dhegeystayaal aad ayuu mahadsan yahay cabdiwaaxid ee, waxaan ka cudur daaranaynaa heestii aan horey idinkugu ballanqaadnay in aan idiin soo gudbin karin ee, daruufaha soo kordhay iyo qaraxyada darteed balse marka ugu horeeya aan bukhaari ka codsado inuu noo dalmaro warkii ugu dambeeyey magaalada muqdisho mahadsanid jaamac wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maanta qaraxyo iyo weerar isxigay lala beegsaday dhismaha wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee magaalada muqdisho qaraxyada xaruntan ayaa waxaa xigay weerar ay gudaha ugu galeen xaruntaasi maleeshiyadii weerarka soo qaaday sida uu soo sheegay wariyaheena muqdisho dagaal u dhexeeya maleeshiyada weerarka soo qaaday iyo ciidanka dowladda ayaa hadda soconaya ma cadda khasaaraha ka dhashay weerarkaasi dhegeystayaal wuxuu kusoo kordha waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo barnaamijkeenii duhurnimo ee dhallinyarada maantana intaa ayaan kusoo gabagabeyneynaa waxaa idinla socodsiinaya jaamac buulle jaamac iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saaristana bashiir abiikar ayaa inoo joogay tan iyo kulan dambe nabadgelyo beledadi kalgacaalada ila buurti daaloodu buraaniyo hadaftimu ergaabo iyo balan beledadi kalgacaalada